أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى فصل في بيان انفكاك الرهن واختلاف المتعاقدين فصل هذا كان فاصل من وحكى السارة في بيان انفكاك الرهن رهنت فكشديدي عدين تيدي أيو فصلية واختلاف المتعاقدين يلا بدي هشيسك ورقلي اسخلاف كودينا وأفسر ولي شيخ وحاو كل حجراء رهنت إيا أحكام تيدي فصل كان شيخ وحوقاه للدونا رهنتو maxay ku madax bannaanaan kartaa oo qofkii rahanta meesha soo dhigtay goormuu rahantiisa qaadan karaa oo rahantiisa uu u madax bannaanaan karaa inuu iska qaato waxaa kaloo fasalku uu ka hadli doonaa labadii rahanta heshiiska ku galay hadday iskhilaafaan xukunku maxay noqon labadii heshiiska rahanta ku galay hadday iskhilaafaan xukunkoodu muxuu noqon wayanfasikhu rahnu rahanku wuxuu ku fasakhmaa bilbaraa'ati beri noqosho ayuu rahanku ku fasakhmaa min jamiici deyni deynka dhammaantiis laga beri noqdo ayuu rahanku ku fasakhmaa yacni ku fasakhmaa ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye shaygii marhuumka ahaa oo meesha aada dhigtay oo tiri shaygaa sii hayso shaygaasi waxa aada xor u noqon kartaa inaad la wareegto ood qaadatid haddii deynkii dhammaantiisii aada iska keentid deynka dhammaantii tusaale ahaan boqol dollar oo deynaa lagugu lahaa boqolkii waad dhiibtay boqolkii haddii aada dhiibtay rahankii adigana waad madax bannaanta rahankii wuu fasakhmay wuu fasakhmay maxaa loola jeedaa waad qaadan kartaa rahantii waad qaadan kartaa min jamiici deyn la yidhi maxaa baxay haddii baqiya ay kugu harsan taha baqiya min addeyn haddii deynkii wax baaqiya ay kugu harsan yihiin weli madax bannaani uma haysatid in alaabtii aada qaadatid rahantii wa bifaskhi lmurtahini qofkii rahanta qaatay fasakhidiisii uu fasakhay alrahna rahankii inuu fasakhayna rahantu way ku fasakhmi kartaa waxyaalaha rahantu ku fasakhmi karto oo alaabtii meesha aada dhigtay aada iska qaadan karto waxaa ka mid a qofkii rahanka kaa hayay hadduu caqdigii iyo heshiiskii rahanka uu ka baxo oo uu fasakho oo wuxuu yidhi niyahu rahantii iyo heshiiskii aan kula galay waaba fasakhayba hadduu fasakhay alaabtii waad qaadan kartaa marka hadduu caqadkiiba isagu buriyey oo caqadkiiba uu ka baxay waad qaadan kartaa rahanka wa idaa waktigii ikhtalafa ay iskhilaafaan almutacaaqidaani labadii heshiiska wada galay haddii ay iskhilaafaan labadaa heshiiska wada galay maxaa loola jeedaa alraahinu ninkii rahanta keenay iyo walmurtahinu qofkii rahanta qaatay fii qadri lmurtahani bihi fii qadri lmurtahani shaygii rahanta loo dhigay qadarkiisa hadday isku khilaafaan bihi bisababihi shaygii sababtiisa rahanta loo dhigay waa deynkii deynkii qadarkiisa hadday isku khilaafaan see la yeeli sudiqa waxaa loo rumeeyaa alraahinu qofkii rahanta keenay biyamiinihi dhaartiisaa loo rumeeyaa dhaaro ayaa la leeyahy goormaa dhaartiisa loogu rumayn in lam yushtarad haddaan rahanka la shardin fii baycin beec dhexdiisa haddaan rahanka lagu shardin wa ilaa haddii rahanka beec dhexdiisa lagu shardiyey taxaalafaa labadoodu way wada dhaaranayaan hadday labadoodu wada dhaartaanna wa fusikha albaycu kamaa sabaqa sidii hadda ka hor aan soo marnaba beecii oo dhanaa la fasakhaa ha lagu kala baxo masalatu اlikhtilaaf ayuu bilaabay sheekhu marka haddii raahinkii iyo murtahinkii ay iskhilaafaan wa ida اkhtalafa almutacaaqidaani labadii heshiiska wada galay hadday iskhilaafaan alraahinu kii rahanta meesha keenay iyo walmurtahinu kii rahanta qaatay hadday iskhilaafaan fii qadri اlmurtahani shaygii la rahan dhigay qadarkiisa ay isku khilaafaan bihi bisababihi shaygii sababtiisa rahanta loo dhigay qadarkiisii hadday isku khilaafaan shayga sababtiisa rahanta loo dhigay muxuu ula jeedaa sheekhu waa deynkii deynkii ayay isku khilaafeen waa deynka keenay sabab u ah in rahanta meesha la keeno deynkaasay isku khilaafeen qadarkiisii oo midkaanina wuxuu leeyahay deynka lagu lahaa kii deynka laga sugayay wuxuu leeyahay deynku waa yaraayo konton dollar u ahaa kii deynka laga qaatana wuxuu leeyahay deynku wuu badnaayo boqol dollar u ahaa saa hadday isku khilaafaan see la yeeli sudiqa raahinu ninkii raahinka ahayoo meesha rahanta dhigay ayaa loo rumeeyaa biyamiinihi dhaartiisaa loogu rumeeya lianna alasla macahu lannu qofka mar walbaba dhaarta loo rumaynayo oo laleeyahay adigu dhaaro waa qofka asalka ku taagan qofka asalka ku taagan w lianna alasla asalku wuxuu yahay cadamu maa yaddaciihi almurtahin qofka rahanta qaatay waxa uu sheeganayo inaysan jirin ayaa asal ah oo min aziyaadati ziyaadada ah ziyaadada uu sheeganayo inaysan jirin ayaa asal ku yahay oo ziyaadada uu sheeganayo ninkan wuxuu leeyahay waa konton dollar isaguna wuxuu leeyahay waa boqol dollar alaslu baraa'atu dima waa qaacida fiqhiya qaacida fiqhiya weyo alaslu baraa'atu dima asalku wuxuu yahay qofka qoortiisu inay beri ka tahay wax xuquuq ah wax xuquuqa qoortiisu inay beri ka tahay idan marka isagaa la dhaarin oo ninkii alaabta meesha keenay oo raahinka ahaa ayaa waxaa la leeyahay ku dhaaro in konton dollar deynku uu ahaa sidaa hadduu ku dhaartana saasaa looga tego waxa leeyahy kontonkii uun iska keen ayaa la leeyahay sudiqa waxaa loo rumeeyaa raahinu kii raahanta meesha dhigay ayaa loo rumey biyamiinihi raahinka dhaartiisa ayaa loogu rumeeya in lam yushtarad haddaan rahanka la shardin ayaa dhaartiisa loo rumaynoo fii baycin beec dhexdiisa haddaan rahanka lagu shardin markaasa asaga loo rumayna dhaartiisa muxuu ula jeedaa sheekha haddaan rahanka lagu shardin beec yacni beec haddaan rahan lagu shardin ulajeedada laga leeyahay waxaa weye haddii wixiiba beec rahanta markii horeba lagu shardiyey oo qofkan maalan alaab uu iibsanayo markaasu wuxuu yidhi alaabtan waxaan rabaa inaan kaa iibsado boqol dollar oo deynana aan kaaga iibiyo ood igu yeelanaysa markaasu wuxuu yidhi bishardi alaabtan waxaan kaaga iibinaa boqol dollar oo deyna bishardi rahan marka rahankii muxuu noqday rahan lagu shardiyey beec dhexdiis rahankii maanta wuxuu noqday rahan lagu shardiyey beec dhexdiis lagu shardiyey ayuu noqday isagoo marka rahankii beec dhexdiis lagu shardiyey ayay waxay isku khilaafeen deynkii deynku intuu la ekaa deynku intuu la ekaa ayay isku khilaafeen iyadoo mas'aladuna ay tahay mas'alo rahan lagu shardiyey beec ayay deynku qadarkuu la ekaa boqol dollar uu ahaa iyo ma ahayna konton dollar uu ahaa ayay isku khilaafeen taas marka waa ka duwan tahay haddii khilaafku yahay rahan beec lagu shardiyey deynku imisuu la ekaa haddii la isku khilaafo taxaalafa wa ilaa haddii rahanka beec lagu shardiyey taxaalafa labadoodiiba waa dhaaranaya labada dhaaranaya waa labadee raahinkii iyo murtahinkii raahinkii iyo murtahinkii labadooduba way dhaaranayaan masaladan waan soo marnay masalatu taxaaluf waxaan ku soo qaadanay ida ikhtalafa fii sifati اlbeyc haddii baayica iyo mushtarigu ay isku khilaafaan qaabka beecu u dhacay qaabka beecu u dhacay hadday isku khilaafaan oo midkoodna uu yidhaaho beeca aan wada galnay wuxuu ahaa beec maaragtaa la shardiyey khiyaar kanna wuxuu ahaa wax khiyaara maba anaan shardinba masalada xukunkeeda waan soo marnay taxaalafaa wa fusikha albaycu ayaan soo qaadanay kanna wuu dhaaranaa kanna wuu dhaaran beecina waa la fasikhi jiray saasaana lagu kala tegi jiray oo lagu xalli jiray labada qof oo iskhilaafta tanina marka sheekhu wuxuu kuleeyahay kamaa sabaqa markuu kuleeyahay kamaa sabaqa masaladii hore uga qiyaas qaadu ula jeeda masaladii hore uga qiyaas qaadu ula jeedaaho haddii ninkan rahankii beec haddii lagu shardiyey kanina uu leeyahay deynka wuxuu ahaa konton dollar ninkii deynka laga qaatana uu leeyahay deynku boqol dollar uu ahaa rahankuna uu ahaa rahan lagu shardiyey beec taxaalafa waa wada dhaaranayaan muxuu ku dhaaranaa nin walba wuxuu ku dhaaranaa waxa uu sheeganayo inuu sugo saaxiibkiina uu anfiyo oo uu diido waxa uu sheeganayo watan soo marnay masalada saas oo ninkan kontonka sheeganaya muxuu leeyahay wallaahi deynku wuxuu ahaa konton dollar ee ma ahayn boqol dollar ma ahayn kana cagsigiisuu ku dhaaran oo wuxuu leeyahay wallaahi deynka aan rahanta aan beecan ku shardinay deynku wuxuu ahaa boqol dollar ee konton ma ahay dhaar marka isku liddi ah ayay isticmaaleen oo mid walba dhaartiisa midka kale ay liddi ku tahay hadde haddii liddi isku tahay oo kanina uu dhaarto kanina uu dhaarto xalku muxuu noqon wa fusikha albaycu kamaa sabaqa sidii hadda ka hor noo soo hormaraba beeca dhanaaba la fasakhi horta dhibka maxaa keenay khilaafka maxaa keenay sow beecii rahanta lagu shardiyey ma ahay beecii oo dhanba meeshii ha lagu fasakho war alaabtii aada ninkan ka iibsatay oo deynka aada uga iibsatay oo rahanka lagu shardiyey beecii oo dhan hala fasakho beecii haddii la fasakho hala kala tago waxa dhanba asalka deynka maxaa keenay beecana kale saasaa lagu kala tegi marka wafusikha waxaana la fasakhi albaycu beecii oo dhanaaba la fasakhi beecii haddii la fasakho kana wax laguma lahan kana wax laguma lahan saasaa lagu kala tegay wafusikha waxaa la fasakhi albaycu beeciina waa la fasakhi wadaalika kamaa ay ladii kii oo kale sabaqa huwa maaguba noo soo hormaray oo xagguu noogu soo hormaray fi taxaaluf masaladii taxaalufka waan soo qaadanay faslun haadaakani faasilu mid wax kala saarow fii bayaani tacalluqi deyni bitarika wuxuu u fasal yahay fii bayaani tacalluqi deyni deynka xiriirka uu la leeyahay bitarikati hantidii meydka uu ka tegey tarikadii meydka uu ka tegey xiriirka deynku uu la leeyahay caddayntiisuu u fasal yahay sheekhu fasalkan wuxuu uga hadli doonaa qof hadduu geeriyoodo isagoo deyn lagu leeyahay hantina uu ka dhintay isagoo deyn lagu leeyahay ayuu geeriyooday hanti fara badanna waa ka tegey oo gawaari iyo dhulal iyo lacag cadinaba isugu jirta ayuu ka geeriyooday deynna waa lagu lahaa mas'aladaa sharcigu muxuu ka qabaa fasalku marka masaladaasuu ka hadla wuxuu ku yidhi sheekhu man shaksigii shaksigaasoo maata dhintay walxaal fii dimatihi qoortiisana deynun uu ahaaday waa dhintay deynna waa lagu leeyahay kaana tarikatuhu shaksigaas meydkaahoo dhintay tarikadiisii tarikada waa hantida uu ka tegey tarikadiisii hantidiisii uu ka teg uu ka geeriyooday hantidaas dhammaanteed waxay noqoneen marhuunatan hanti la rahan dhigay bideynihi bisababi deynihi shaksigii meydka ahoo dhintay deynkii lagu lahaa deynkaas sababtiisa ayaa hantida dhan u xayiranta hantida dhan waa marhuun muxuu ula jeedaa sheekha masaladan masaladan ulajeedada sheekh uu ka leeyahay waxaa weeye qofkii wuu geeriyooday deynaa lagu leeyahay hantibna waa ka tegey hanti fara badanna wuu ka tegey hantidaas marka xagga sharcigu wuxuu leeyahay hantida dhammaanteed waa xayiranta sidii rahantu u xayirnaa jirtay oo kale rahantu way xayirnaa jirtay soo maaha haddii deyn lagugu leeyahay oo lagu yidhaaho dee deynkan kuma aaminayo neef ariga ii keen neefka arigaa ma beecin jirtay de neefkii arigaa rahanaaba loo haystaa beecu ma ansixi jirin tasaruf oo dhan waan soo marnay waa lagaa xayiri jiray hantidii marka meydku uu ka geeriyooday lama dhaxli karo lama beecin karo wax tasarufa laguma samayn karo ilaa deynkii laga bixiyo hantida an xaq bini aadamaa lagu leeyahy laakiin boosaskii layska iibiyo oo layska dhaxlo oo qofkii xaqiisiina sidaa loo dayaco jirto amaa laakiin ninkii daa'inka ahaa oo deynka lahaa haddii la ogeysiiyo oo la yidhaha war xaqaagii waa lagu siin hantidana waa la dhexlaaho waa la iibsanaa ma ogoshahay waan ogolahay haddii xaqiigii la siinayo maxaan ku diidi hala dhaxlo hala iibiyo ayu tasaruf way bannaanta haddii ninkii laga idan qaato ayu tasaruf markaa wuu bannaanya qofkii saaxiibu deyn haddii laga idan qaato masaladan marka sharcigu wuxuu ka fiiriyey marka la leeyahay qofku haddii hanti uu ka geeriyoodo deynna lagu lahaa hantidii waxay ka dhigan tahay hanti marhuuna ah hanti yacni la rahan dhigay ayay ka dhigan taha oo laguma tasarufi karo sharcigu laba dhinacuu ka fiiriyey wuxuu ka fiiriyey maslaxatu lmeyd wa maslaxatu daa'in qofkii meydka maslaxadiisana saasaa ku jirta meydka waxay maslaxa saas ugu jirta waxaa weeye dee haddii la yidhaha beeci ma ansaxayo oo hantidii lama beecin karo oo lama dhaxli karo haddii la yidhaaho dadkii waxaa ka xayiran beecii iyo tasarufkii maxay samaynayaan marka miskiinkii geeriyooday si deg degahi deynkii uga bixinaya ilaa hantidii yaa ka xayiran sharcigu uu ka xayiray beecii ma ansaxayo laguma tasarufi karo sharcigu marka sidaa wuxuu u yeelay maslaxada meydkii si deg dega in isagana meydka looga bixiyo ayaa maslaxadiisa ku jirtaa لأnنه نبgu slى الله عليه وسلم wuxuu ka sugnaaday inuu yihi نفس المؤمiن معaلقة بdayنihi حatىa يuقضى عanه qofka muؤminkaa naftiisa iyo acmaaشhiisa oo dhan way xayiran yihiin camalkiisii iyo cibaadadiisii oo dhan wax أjira laga sii maayo waa laga xayiri ilaa meydka laga bixiyo deynkii lagu lahaa deynkii lagu lahaa ilaa laga bixiyo yihi نبgu slى الله وسلم وbaaرك عليه marka deynku khatartiisuu leeyahayo waxaa sharcigu u leeyahay hantidii qofku uu ka geeriyooday laguma tasarufi karoo hanti rahanahay la mid tahay hanti la rahan dhigay la mid tahay waxaa sharcigu leeyahay waxaa la fiiriyey maslaxadda meydkii ilaa dadkii waratada haddii la yidhaha hantidan kuma tasarufi kartaan waxay leeyiin war odogii bal deynka aan ka bixinno maadaama tasaruf uusan ansixayn isaga maslaxa ugu jirta marka in deynkii laga bixiyo maslaxada labaad oo sharcigu masaladan u fiiriyey waxaa wey qofkii miskiinka ahayoo deynka laga qaatay isagana maslaxa ugu jirta leanna waxa weye haddii hantidii ay xayiran tahay oo la yidhi beecii iyo shirihii iyo ganacsi wixii dhammaa ma ansaxayaan haddii la yidhi dadkii maxay ku khasban yihiin inay deynkii iska bixiyaan ilaa waxaa ka xayiran hantidoodii hantidoodii ayaa ka xayiran marka labada dhinacba waxaa ugu jirta maslaxa ugu jirta saasaa marka sharcigu wuxuu ka dhigay qof geeriyooday oo deyn lagu leeyahay tarikadii uu ka tegey waxaa laga dhigay marhuuna mid la rahan dhigay bidaynihi bisababi deynihi deynkiisii sababkiisii ayaa loo rahan dhigay sawaaءun waxaa simanoo isla mid ah kaana deynu qaliilan ow kahiiran deynka qofkaasi meydka lagu lahaa deyn yar ha noqdo ama deyn badan ha noqdo isku mid wey dhowr kun oo doolar ha noqdo boqol kun oo doolar ha noqdo ama ha noqdo boqol dollar oo kaliya toban dollar ba allah ka dhigo ilaa tobankaa dollar laga bixinayo ayu tasaruf laguma tasarufi karo hantidaas ayu ta ilaa inuu fasaxo maahane qofkii deynka iska lahaa oo meydka deynka ku lahaa de qofkii meydka deyn ku lahaa hadduu fasaxo u yidhaaho war dadkii masaakiinta ahaa oo dhaxalka sugayey dhaxalkoodii hadday iibsanayaan boosaskooda waa u fasaxay anigana deynkayga waa iska sugana taas waa gooni sawaan waxaa siman kaana deynu qaliila aw kaiira deynku ha noqdo deyn yar ama ha noqdo deyn badan falaa yasixu ma ansaxayo tasarufu lwaariثi qofkii wax dhexlayay tasarufkiisii ma ansaxayo oo hantidii laga laga dhintay oo aabbihii uu ka geeriyooday ama qof walboo la dhexlayo waa la mide hantidaas waaridku kuma tasarufi karo bibaycin beec uguma tasarufi karo aw gayrihi gayri اlbayci beeca gayrkiisna uguma tasarufi karo qabla qadaa'ihi qadaa'i deyni deynka gudidiisa ka hor kuma tasarufi karo dadkii waratada ahaayo hantidan dhexlayay ayu tasaruf sharcigu uma ogola ilaa deynkaas laga bixiyo bigayri idni daa'i qofkii deynka markaas yacni laga qaatay hadduusan fasixin tasaruf de qofkii deynka laga qaatay oo miskiinkii deynka laga qaatay hadduu ogolaado oo yidhaha war wax walboo tasarufa fasaxaad u tihiin dhaxlada oo dhulalka iibsada waa sax markaas tasarufku markaas saxiix wamaa xadaa min atarikati wamaa ladikii xadaa soo dariyey bacda almowt ula jeedaa masaladan sheekh bacda almowt wamaa xadaa bacda almowt geerida kabacdi wixii soo dariyey min atarikati fi tarikati hantida dhexdeeda wixii ku soo dariyey bacda almowt oo min zawaa'ida waxyaalo ku soo siyaaday hantidii ah hantidii meydku uu ka dhintay waxyaalo kusoo ziyaaday ah zawaa'idaasoo munfasilatin ee soocan oo gooni u soocan maxaa ka mid a zawaa'idaas wadaalika ka kasbi اlcabdi addoonka shaqadiisii oo kale walwaladi walad meesha ka dhashay carruur meesha ka dhalatay oo kale fa huwa zaa'idkaas wax walba oo soo ziyaaday lilwarahati warahadaa iska lahoo ma noqonayaan qoladaasi kuwii la xayiray ziyaadadu ma xayirnaanayso waa beeci karaan way dhaxli karaan noocay rabaan ziyaadada ku samayn karaan laakiin asalka iya xayiran ziyaadadu laakiin maya ma xayirna masaladan ujeedada sheekh uu ka leeyahay waxaa weeye hantidii meydku uu ka geeriyooday hantidii way ziyaaday wax cusubaa ku yimid hantidii way ziyaaday ziyaadadaas maxaa ka mid a waxaa ka mid a ziyaadadu waa ziyaado munfasila oo ka soocan hantidii gooni uga soocan ziyaadadaas munfasilada waxaa ka mid a maثalا ka kasbi اlcabdi yuu ku miaaliyey sheekha meydku wuxuu ka geeriyooday addoomo hantiday ka mid yihiin addoommada laga dhintay hantida ayay ka mid yihiin addoommuu ka geeriyooday addoonkiiyaa markuu yacni meydkii uu geeriyooday kabacdi addoonkii waa shaqeeyey xamaaliyuu galay lacaguu keenay marka lacagtaas addoonku shaqeeyey maxay noqoneen waa hanti ku soo korortay hantidii meydku uu ka geeriyooday waana ziyaado munfasilaho soocan hantidaas marka ku soo korortay hantidii oo shaqada addoonka lacagtii addoonku uu soo shaqeeyey lacagtaas ma noqonayso lacag xayiran oo marhuuna ah sidii hantida u xayirneed oo kale ma u xayirnaanayso maxay samayn karaan lacagtaas addoonku uu soo shaqeeyey ama ha dhaxladaan ama waxa ku iibsadaan iyagoo madax bannaan madax bannaan yihin marka wadaalika kasbi lcabdi addoonka shaqadiisii wuxuu shaqeeyey oo kale walwaladi walad oo kale waladaa meeshii ka dhashay addoontii carruuray dhashay carruurta addoontu dhashay iyagaa ku tasarufi kara ma xayirnaanayso waxaa ka mid a geelii iyo loodii iyo arigii waa farcoomeen ninkii markuu geeriyooday kabacdi waxaraa meeshii ka dhashay geelii waxbuu dhalay waxaas dhashay wax xayiran ma aha haddii rabaan way iibsan karaan ninkii deynka iska lahaa shaqo kuma laha ziyaadada ziyaadadan ma xayiri karo sharciguna ma xayirin way u madax bannaan yihiin ziyaadada wamaa iladii kii xadada soo darriyey bacda almowt min atarikati fi tarikati tarikadii meydku ka tegey wixii ku soo darriyey oo min zawaa'idda waxyaalo soo ziyaaday ah zawaaiddaasoo munfasilatin soocan wadaalika ka kasbi اlcabdi addoonka shaqayntiisii oo kale walwaladi walad meesha kusoo ziyaaday oo kale fa huwa maagaasi lilwarahati dadkii warahadaha wax dhexlaya ayaa iska leh say doonaan ayay ugu tasarufi karaan baab اlxajri haadaa midkani baab اlxajri baabu xukmi اlxajri xayiraadda xukunkeedii ayuu u baab yahay xajriga xagga sharciga waxaa lagu yidhaha masأalaة اlxajri almancu min atasarufaati almaaliyati xajri waxaa la yidhaha almancu waa qofka in loo diido oo laga joojiyo min atasarufaati almaaliya tasarufka maalkiisa oo dhan in laga celiyo oo la yidhaaho hantidaada kuma tasarufi kartid in la yidhaaho wey qofka kaasaa marka waxaa la yidhaha mas'alaةu alxajri ayaa la yidhaha xajrigaas marka dadka uu ku dhaco iyo shakhsiyaadka loo diidayo hantidoodii inay ku tasarufaan oo sharcigu uusan u ogolayn in hantidii ay ku tasarufaan mas'aladaasuu rabaa sheekhu inuu inoo sheego wuxuu yidhi sheekhu asabiyu saqiirka maxjuurun calayhi waa la xayiray sharcigaa xayiray saqiirka ila albuluuqi ilaa qaangaarka laga gaaro rashiidan xaal uu yahay isagoo toosan oo maalka iyo cibaadada intaba ku toosan uu qaangaaray siqiirku ilaa uu ka qaangaaro tasaruf maali ah hantidiisi inuu ku tasarufo looma ogola hantidiisi inuu ku tasarufo looma ogolo sharcigaa xayiraad ku soo rogay liannahu ilaahay jala jalaaluhu wuxuu leeyahay fain aanastum minhum rushdan fadfacuu ilayhim amwaalahum fain aanastum minhum haddii dadkii aad ka dareentaan carruurtii rushdan rushdan maxaa loola jeedaa bimacnaa salaaxu diin walmaal haddii maalkiina ay hagaajin karaan diintiina ay ku toosan yihiin fadfacuu ilayhim amwaalahum xoolahoodii u dhiiba marka xoolihii waa la siin karaa laakiin bishardi in rashiid rashiid iyagu ah inay qaan gaaraan shardiga asabiyu saqiirkii maxjuurun calayhi shaqiirkaas waa la xayiray ila albuluuqi ilaa qaangaar laga gaaro waa la xayiray rashiidan xaal uu yahana uu qaangaaro rashiidan maxay xiriir la leedahay ila albuluuq rashiidan xaal uu yahay isagoo toosan uu qaangaaro toosnaashaha maxaa loola jeedaa alrushdu waxaa loola jeedaa salaaxu اdiin walmaal salaaxu اdiini walmaal waa inuu diintana ku toosan yahay markuu qaangaarayo maalka tasarufkiisii haddii xoolo loo dhiibana waa inuusan xoolihii ku cayaarayn oo xoolihii uusan khasaarinayni shardiga wاlmajnuunu ruuxii majnuunka ahaa ee isagana waalnaa maxjuurun calayhi ruuxii waalnaa isagana waa la xayiray oo hantidiisii looma ogola in gacanta loo geliyo oo la yidhaaho hantidaada ku tasaruf oo wax soo iibso oo ganacsi samee oo wax sadaqayso lama ogola maxjuur isagana waa la xayiray wاlmajnuunu kii waalnaa maxjuurun calayhi majnuunka isagana waa la xayiray ila alifaaqati ilaa miraabidda laga gaaro isaguna ilaa caqligiisa ilaahay u soo celiyo hantidiisa waa laga hayna waa laga xayira lama ogola in hantidiisa qof majnuuna sharcigu ma ogola qof majnuuna in hanti inta loo dhiibo hantidii uu ku tasarufo lanna waxa wey waa dayaaculmaal haddii qof majnuuna hantidii loo dhiibo waxaa ka imanaya dayaaculmaal maalkii inuu dayaco wuxuu rabaa marka sheekhu inuu sharxo buluuq maxaa loola jeeda ilaa wuxuu sheekhu inuu soo yidhi aلsabiyu maxjuurun calayhi ilى اlbuluuq shaqiirka hanti looma dhiibi karo oo hantidiisa waa laga celino waa laga xayiri ilaa uu qaangaaro qaangaarku marka muxuu ku xasilaa saqiirku muxuu ku xasilaa qaangaarkiisu wuxuu ku yidhi sheekhu wاlbuluuqu qaangaarku bikamaali khamsa cashara shan iyo toban kaamilnimadoodiibu sanatan min sanatin oo sano ah shan iyo toban sano markay u buuxsamaan saqiirkii lagana helo salaaxuddiin walmaal oo salaaddii uu tukanayo oo haddii hanti loo dhiibo oo la yidhaha bal hantidan wax ku soo iibso waxaa lagu baraaweynaa weliba lacagaa loo dhiibi markuu qaangaaro lacagtii aabbihii uu ka geeriyooday ama hantidii uu iska lahaa hore loogama dhiibaye lacagaa inta loo dhiibo toban dollar oo kale waxaa leeyahay bal waxaad u baahan tahay kusoo iibso qofaa raacayo korjooga u noqonaya marka balse wax u iibsanayo haddii shaygii hal dollar joogay markii la yidhaaho war toban dollar way iska keen hoo hadduu iska leeyahay weli ma toosna rushdi lagama helin yacni maalka xaggiisa tasarufkiisii weli kuma toosna waa inuu yidhaaho marka war shaygani toban dollar ma jooge toban dollar miyaa tiri nus dollar maiga siin waa inuu iska celin karo dadka dadka waa inuu iska celin karo laakiin wixii la yidhaha hadduu iska dhiibayo qofaa korjoogta looga sameyn sharciga korjoogtaa loo sam bal wax soo iibsaa lal waa meesha ilaahay uu leeyahay wabtalu lyataama wabtaluu imtixaan ka qaada alyataama agoonta agoonta isagoon imtixaan laga qaadin hantidoodii gacanta looma gelinayo waa in qof korjoogtaa loo sameeyo lacagna loo dhiibo oo la yihaaho bal wax soo iibo markaa ka bacdiya maalkooda loo dhiibo wاlbuluuqu qaangaarku bikamaali khamsa cashra shan iyo toban kaamil noqoshadoodii wey sanatan min sanatin oo sano ah shan iyo toban sano waa inay u buuxsanto ka bacdina la ikhtibaar la geliyo o la imtixaano bal inuu hagaajin karo maalka tasarufkiisii cibaadadana uu ku fiican yahay ow amase khuruujilmaniyi ama maniga soo bixitaankiisii wo bacda tamaami tisci siniina sagaal sano taam noqoshadeeda ka bacdi uu menigu soo baxo waxaa kaloo lagu qaangaaraa oo saqiirku inuu qaangaaray lagu ogaan karaa in sagaal sano isagoo jira ka bacdi meniyu ka timaado menidaasi iyadana waxay astaan u tahay oy calaamo u tahay inuu qaangaaray maalkiisii gacantaa loo gelinaa maalkiisii gacantaa loo gelinaa bacda alikhtibaar markii la imtixaano ka bacdi ow amase qaangaarku wuxuu ku xasili karaa nabaati shacri lcaanati tinta hoose soo dhalashadeeda fii waladi اlkaafiri gaalka caruurkiisii caruurkaa dhexdiisana tinta hoose ay u soo dhalato waxaa kaloo qaangaarka lagu ogaan karaa caruurkan inuu qaangaaray oo la dhihi karaa maalkiisii gacanta ha loo geliyo tintii hoose inay ka soo dhalatay tintii hoose inay ka soo dhalatay laakiin mas'aladan sheekhu wuxuu shardi uga dhigay mas'aladan tinta hoose inay soo dhalatay yay qaangaar u noqotaa ma muslimiintay qaangaar u tahay mise caruurta gaalada ay qaangaar u tahay sheekhu shardi wuxuu ka dhigay fii waladi اlkaafir laa fii awlaadi اlmuslimiin owlaadda muslimiinta astaan uma ahan calaamana uma ahan tinta hoose soo dhalashadeeda shaqana kuma laha muslimiinta masalada muslimiinta masaladan shaqo kuma laho waxaa iskale owlaad اlkufaar gaalada owlaadooda maxaa marka farqigaas loo sameeyey sharcigu muxuu farqigaa u sameeyey oo waxaa la yidhi muslimiinta caruurtooda tinta hoose soo dhalashadeeda calaamo uma ahan uu yidhi sharcigu inuu qaangaaro ee waxay astaan u tahay owlaad اlkufaar bis sababtu maxay tahay marka sababta loo kala farqiyey waxaa weeye caruurkan gaaladu ay dhashay gaaladu caruurka ay dhashay inuu qaangaaray iyo in kale annagu wax kale kuma ogaan karno ilaa aabbayaashiisi iyo hooyooyinkood iyo waalidiintiisii ma ogin marjic ma laha yacni xogtiisa lama soconno haddaan sanadkuu dhashay haddaan soo xisaabi lahayn oo shan iyo tobanaa u buuxsatay aan dhehi lahayn xog kama hayno waa dad gaalahoo mucaamalo ma nihin shan iyo toban inuu gaaray iyo inuu saddex iyo toban jir yahay iyo ma garan karno waa dad aan laisdhex gelin mucaamalo aanan la lahayn idan marka maadaama aanan isdhex gelin mucaamalana aanan la lahayn waxaa sharcigu yihi owlaad اlkufaar waxaa lagu ogaan karaa tinta hoose in la fiiriyo war tinta hoose hadday soo dhalatay ood qaangaartaa la amaa owlaadda muslimiinta tinta hoose soo dhalashadeedu qaangaarka calaamo uma ahan liannahu owlaadda muslimiinta waxaa fudud muraajacatu aabaa'ihim wa ummahaatihim hooyooyinkooda iyo aabbayaalkooda in la weydiiyaa noo fudud onina goormuu dhashay cunugani sanadkii heblaayuu dhashay bis shan iyo tobankii waa u buuxsamay taas way fududa muraajacada owlaadda muslimiinta in waalidkood iyo dadkii maaragtaa qaraabadoodii la su-aalo ayaa aada isaga fudud amaa owlaadda kufaarta iyaga waxaa weeye ma fududa dad aan weydiinno dad aan la tacaamulnay dad aan dhex galnay midna ma ahan sidaas awgeed waxaa la fiirinaa shacrulcaana tinta hoose waladulkaafir inay soo dhalatay ee xad laga fiiriyo ow amase alxaydi ama xaydkii ayaa qaangaarka ku xasila xaydkaasoo fi lmar'ati gabadha dhexdeeda ahaaday gabadha waxyaalaha ay ku qaangaarto ziyaadatan calaa maa dukir wixii lasoo sheego shan iyo tobankana way la qabtaa wiilka way la qabtaa waxaa iyada ziyaado u ah xaydka haddii dhiigga caadadu uu ka yimaado laakiin dhiigga caadadu markuu ka imanayo waa liwaqti imkaanihi asaabiqi waa wakti ay suurtogal tahay gabadhu inay ku caadooto waa sagaal sano wey gabadha iyadoo sagaal sano jirta ayaa dhiiggii caadada lagu arka maxaan xukumaynaa gabadh inay qaangaar tahay qaangaar inay tahay ayaan xukumaynaa ow amase alxabali ama uurkii ayaa gabadha iyadana lagu xaqiijin karaa qaangaarkeeda gabadhii waxaa la arkay iyadoo uur leh ayaa la arkay uurkaasi wuxuu deliil u yahay in gabadhu ay qaangaar tahay ayay deliil u tahay leanna waxaa weeye gabadhu uur uurka wuxuuna tusinaa astaan kale gabadhu markay uur yeelanayso uurku wuxuuna tusinaa astaan ah inay biyo yeelatay biyo shahwo inay gaartay inzaal meni inay yeelatay leanna gabadhaan meni lahayn uur ma yeelan karto waalinzaalu daliilu lbuluuq meniduna maxayna tusine inay gabadhu qaangaartay marka jaranjaro isku xigow janjaro isku xigo wayo gabadha uurkeedu wuxuuna tusinaa inzaal inay meni lahayd meniduna maxayna tusine gabadha inay qaangaartay taas wey ow amase alxabali ama uurkii ayuu ku xasili karaa qaangaarkii warushdu rushdigu wuxuu rabaa sheekhu marka inuu fasiro oo u qeexo mas'aladii horuu soo yihi aلsabiyu maxjuurun calayhi ilى اlbuluuqi rashiidan inuu qofku qaangaaro asagoo rashiida rashiid maxaa loola jeeda asagoo rashiida hadduu qaangaaro maalkiisii gacantaa laga saaro rushdiga marka maxaa loola jeeda wuxuu ku yihi sheekhu wa rushdu rushdiga la sheegayo oo caruurku inuu qaangaaro asagoo rashiida waxaa loola jeedaa salaaxu diini diinka toosnaashadiisa diinka inuu ku toosan yahay aلsalaaxu fi اdiin waa idaafa bimacna alfii idaafa bimacna fii aلsalaaxu inuu ku toosan yahay fi diin diinka dhexdiisa inuu ku toosan yahay wاlmaali wa fi lmaali maalka dhexdiisana inuu ku toosan yahay ayaa loola jeedaa waa meesha ilaahay uu leeyahay fain aanastum minhum rushdan fadfacuu ilayhim amwaalahum rushdiga marka aayaddu ay sheegayso waxaa weeye salaaxu اdiini wاlmaal waa inuu diintana ku toosan yahay maal haddii loo dhiiboo la yihaaho wax soo iibsana waa inaan la baksinay inaan la baksinayno wax shaygu uusan joogin waa inaanu laga iibinaynin falaa yartakibu waa inuusan samaynin oo uusan korin kabiiratan dembi weyn waa inuusan samaynin wadaalika kazina zinadii oo kale dembiyada waaweyn waa inuusan samaynin amaa hadduu markuu qaangaaray aan aragno isagoo dadkii laynay isagoo zinaysanay isagoo khamre cabay war kan maal laguma aaminaa la leeyahy rashiid ma ahan rashiid ma ahan maalkiisa lama siin karo weli waa laga xayira maalkiisa falaa yartakibu ma korayo oo ma samaynayo kabiiratan dembi weyn ma sameeyo wadaalika ka zinaa zinadii oo kale walaa yusiru mana joogteeyo calىa sagiiratin alsraar huwa dawaam walam yusiruu calىa maa facaluu wixii ay sameeyeen aan joogtaynayn israar waxaa la yidhaha addawaan walam yusiru walaa yusiru aan joogtaynayn calىa sagiiratin dembi yarna xataa aan joogtaynaynin walaa yubadiru maalkiisana aan ku fataalaynin oo fataalnimona uusan oqoonin wuxuu ku yidhi sheekhu rushdiga la sheegayo oo caruurku inuu qaan gaaro isagoo rashiida waxaa loola jeedaa inuu diinka iyo maalka labadaba uu ku toosan yahay dembi weyn waa inuusan samaynin walaa yusiru uusan joogtaynin calىa sagiira dembiyada sakaa'irta ah oo yaryarkaana waa inuusan joogtaynin haddii waxyaalo sagiiraah oo dembiyada yaryar ay ka dhacaan hal mar iyo laba way ka dhacaan isla markiina uu ka toobad keeno isla markiina uu ka toobad keeno walaa yubadiru waa inuusan ku fataalin maalkiisa maalkana waa inuusan ku fataalin amaa hadduu diintii ku toosan yahay oo uu cibaadaysanayo oo dembiyadii waaweynaana uu iska ilaalinayo kuwii sakaa'irta ahay oo dembiyadii yaryarka ahaana uusan joogtayneyn laakiin uu fataal yahay ka war fataal u yahay oo fataalnimada maxaa loola jeeda fataalnimada ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye waa sarfulmaal sarfulmaali fii maa xaramahu اllahu tacaala waa maalkii inuu u iilayo ama uu u isticmaalayo waxyaalo ilaahay uu ka xarimo inuu maalkii ku soo iibsanayo maalkii wuxuu ku iibsanaa waxyaalo aan habboonayn oo sharcigu uu xarimay walaysa min atabdiiri fataalidda ka mid ma aha sarfulmaali maalka u iilidiisa fataalidda ka mid ma ahan fii wujuuhi اlkhayri khayrka wejiyadiisa inuu maalka u iilo taasi fataal ma aha hadduu maalkiisii sakiirkii markuu qaan gaaray waxaan aragnay masjidka markii laga istaagoriyaa miskiinkan wax siinay boqol dollar iska dhiibi boqol dollar sadaqo wey meel kaleu haddana ku tukaday masaajid kaleu ku tukaday wariyaa miskiinkan u kaalmaynayo labadan boqol hoo adan ma la dhahayo waa fataal leanna waa qof khayrkii waa musaaric ila alkhayraat waa qof khayrkii u degdegayo waa qof gacan furan waa qof sharcigu ammaanay qofkaasoo kale qofkaasoo kale marka ma dhahayno ninkan miskiin walba boqol dollar isaga dhejinaya waa fataale hala xayiro oo maalkiisii ha lagala wareego maalkiisi hala xayiro ma dhahayno walaysa min atabdiiri fataalidda ka mid ma ahan sarfulmaali maalka iilidiisii ka mid maahanoo fii wujuuhi اlkhayri khayrka wujuuhdiisa uu u iilayo maalkiisii wadacaami dacaamka inuu u iilayo maalkiisii fataalidda ka mid maahan alladii dacaamkaasoo laa yaliiqu aan u cunan maynin bixaalihi asaga xaaladiisa aan u cunan maynin waxaan aragnay isagoo cunto iska soo iibsanaya xaaladda uu ku sugan yahana iyo duruufaha uu ku sugan yahay cunto ka badan uu soo iibsana cunto ka badan yacni duruufaha uu ku sugan yahay ayuu soo iibsan isagoo dadka noloshiisu iska dhexdhexaad tahay ayuu markuu qadaynayo iyo markuu quraacanayo intaasoo waslado hiliba iyo intaasoo qudaarahoo qaaliya iyo uu maaragtaa soo iibsana ku qadaynaa ku quraacana waxaan leenahay qofkaasi waa fataal sharcigu ha xayiro maxjuur calayha laga dhi maya qofku inuu noloshiisa xalaasha ah si wusciya uu u adeegsado sharcigu fataalnimo uma yaqaano fataalnimo uma yaqaano lannu dad noocaasa iska jiroo maanta iska faqiir ah oo iska saboola maanta haddii konton dollar ay soo helaan dhahaya bal hilibka aan la soo marno kontonka dollar waxaa laga yaabaa ilaa soddon dollar inay yidhaahaan hilib aan kusoo iibsano sharciguna uma yaqaano fataalnimo taas fataalnimona ma aha qofku inuu maaragtaahay de wixii ilaahay uu siiyey inuu waxna kala baxo isaguna si wasci ah oo waasaca uu ugu noolaado fataal ma aha sharciga taas fataalnimo uma yaqaano walaysa min atabdiiri fataalidda ka mid ma aha sarfulmaali maalka u iilidiisa fii wujuuhi اlkhayri khayrka wujuuhdiisa loo eego wujuuhda bimacnaa alanwaac wujuuhi اlkhayr bimacnaa anwaac اlkhayr khayrka anwaacdiisa in loo eego iyo wadacaami dacaam in maalkii loo eego aladii dacaamkaasoo laa yaliiqu bixaalihi xaaladiisa aanu cunan mayno waman shaksigii shaksigaasoo xujira calayhi shaksiga dushiisa la xayiray lisafahin liajli safahin dabaalnimo darteed qofkii loo xayiray waa qof safiiha safiih maxaa la yidhaha alladii fuqida minhu arushdu safiih waxaa la yidhaha qofkii shuruuddii rushdiga laga waayey salaaxuddiin walmaala laga waayey sharcigu muxuu yaqaan safiih waa iska dabaal qofku hadduusan cibaadadiina ku toosnayn maalkiina uusan ku toosnayn safiiha la yidhaha waa iska dabaal waman shaksi shaksigaasoo xujira calayhi shaksiga dushiisa la xayiray lisafahin liajli safahin dabaalnimo darteed qofkii loo xayiray safahaasoo xadada ee soo dariyey ewel waa fiicnaan jiray dabaalnimadu mar dhexe ayay ku timid haddee dabaalnimadu macnaha aan u naqaano maaha iska jir dabaalku ma aha mid xoogaa caqliga oo iska waalwaalano oo caqli yar loolama jeedo waxaa loola jeedaa qofkii laga waayo salaaxuddiin walmaal fahuwa safiih qofkii salaaxuddiin walmaal laga waayo safiih wey marka qofkan waxaa loo xayiray safiihnimo aan hore u jiri jirin ee hadda ku timid ayaa loo xayiray oo see ugu timid ka tabdiirin fataalnimo oo daarin soo dariyey bacda buluuqihi rashiidda markii hore sakiirku wuxuu qaangaaray isagoo fiican oo rashiid ah oo salaaxuddiin walmaal isagoo laga helay oo toosan ayuu qaangaaray ka bacdii uu fasaadayo uu safiih noqday oo maalkiisii waxaa la arkay isagoo ku fataalaya oo waxyaalo xaaraam ah isagoo maalkiisii ku samaynaya ayaa la arkay waman shaksi shaksigaas wuxuu jiri calayhi shaksiga la xayiray lisafahin liajli safahin dabaalnimo darteed loo xayiray safahaasoo xadada soo dariyey fa weliyuhu shaksigaas mas-uulkiisa weliga waxaa loola jeeda almas-uul shaksigaas qofka mas-uulka ka ah alqaadi qaaliga markaas magaalada qaaliga ka ah kaasaa maalkiisa ka haynaya asagaa maalkiisa ka xayiraya asagaa maalkiisa ka nafaqaynaya hadduu dhar u baahdo qaaligaa dhahaya intan dhar ha loogu soo iibiyo hadduu u baahdo nafaqo iyo cunto qaaligaa dhahaya intan cunto ha loogu soo iibiyo qaaligaasaa un ka warqabaya shu-uuntiisa shu-uuntiisa iyo axwaashiisa qaaligaasaa mas-uulka ah faweliyuhu shaksigaa mas-uulkiisu alqaadi qaadiga wey fayaxjiru qaaligu waa xayiraa xayiraaduu ku soo rogaa calayhi cala safiihi qofkaa safiihahe dabaalnimadu ay ku cusub tahay waa xayiraa qaaligu xayiraad ayuu ku soo rogi oo aabbihiis aaw marka sharcigu leeyahay qofkan dabaalnimadu ay ku cusub tahay magaalada qaaligeeda ayaa mas-uul ka noqonaya oo maalkiisa isagaa ka maamulaya aawo aabbihii aawo awowgii owliyadii kale aawo dadkii owliyaada sharcigu uu ka dhigi jiray aawo dee masaladani way kala duwan yihiinoo farqi waxaa jira asafahu taari iyo safah khayru taari laba masalo wey dabaalnimo cusub oo qofkan hadda ku timid haddii dabaalnimo cusub qofka ay ku timaado qaaligaa mas-uulka ah oo welika ah laakiin qofkani hadduu qaangaaray isagoo safiiha caruurkii markuu qaangaaro shan iyo tobanka uu yacni u dhammeetaba safiihuba hore ka noqdo hadduu safiih hore ka noqdo markaas waxaa weli u noqonaya markuu yaraa qofkii weliga u ahaa oo mas-uulka ahaa markuu yaraayaa weli ka ahaa aabbihii aabba haddii la waayana awowo awowo haddii la waayo labadaa wasigoodii marka laba mas'alay kala yihiin waxaa la kala qaadi dabaalnimadu ma dabaalnimo jiri jirtaya safiihnimada ma wax jiri jirayoo yacni markuu qaangaaroba horuba safiih ka noqday miya mise markuu qaangaaray wuu fiicnaayo kabacdiuu safiih noqday miya laba mas'alay kala yihiin hadduu markuu qaangaaray kabacdi safiih noqday maalkiisa waxaa yacni mar walbaba ka nafaqaynaya oo mas-uul ka ah qaaliga magaalada hadduu caruurkani weligiisba sidaa dabaalnimo ku qaangaarana dee markaas waxaa mas-uul ka noqonaya intuu yaraa dadkii mas-uulka ahaa jira maxay ahayn dadkaasi aabbihii haddii la waayo awoowe haddii la waayo wasigooda saas wey wain balaqa hadduu qaangaaray saqiirkii safiihan xaal uu yahay isagoo dabaala koow dabaalnimuuba ku qaangaaray shan iyo toban markii gaaray salaaddii ma tukanayo salaad la-aana lagu arkay maal haddii loo dhiibo maalkii kuma toosna wain balaqa hadduu qaangaaray safiihan xaal uu yahay isagoo dabaala u qaangaaray fa weliyuhu safiihaas waxaa mas-uulka oo weligiisu weliyuhu safiihaas weligiisii wey fi sikari fii xaalati sikari yaraanta xaaladeeda qofkii weliga uu ahaa jiray qofkaasa markaas welig noqonaya marka laba masalo inay kala yihiin saasaa u dareemi laba masalo inay kala yihiin saasaad fahmi markaas haddii qofkani uu qaangaaray isagoo safiiha intuu yaraa qofkii mas-uul mas-uuliyaddiisa hayn jirtay ayaa haddana mas-uul ka noqonay walaa yasixu ma ansaxayo min almaxjuuri calayhi shaksigii la xayiray lisafahi liajli safahi dabaalnimo darteed shaksigii loo xayiray tasarufuhu tasarufu lmaxjuuri calayhi shaksigaas la xayiray tasarufkiisu ma ansaxayo fil maali maalka dhexdiisa inuu ku tasarufo ma ansaxayso qofka haddiiba sharcigu uu xayiray maalan waa sakiir ama sakiir ma ahan waa nin weyn oo qaangaara laakiin rashiid ma ahan rashiidkana waa macnihii aan hadda soo fasirnayo waa qaangaar laakiin rashiid ma ahan hadduu nin weyn yahay laakiin rashiid uusan ahayn waa la xayirayo maxjuuru calayhi wey qof kasta oo sharcigu uu xayiray uma banaano maalkiisii inuu ku tasarufo mana ansaxayso mana ansaxayso qofkii isagoo safiiha marka oo sharcigu uu ku tilmaamay maxjuuru calayhi hadduu lacag intuu soo qaato iska tasarufo tasaruf uu sameeyo ma ansaxayo tasarufaadkiisao dhan qofkii wax ka iibsadana haddii qofkii wixii ay ku dayacmaanoo wixii ay ku dhumaan ama wixii ay ku talfaan looma raacan karo leanna waxaa leeyahay safiih adaa la mucaamalada qof iska maxjuuri calayhi laa walaa iska ah maxaa mucaamaladiisa ku geliyey mucaamaladiisa maxaa ku geliyey qof safiiha oo sharciga uu xayiraad kusoo rogay mucaamaladiisa maxaa ku geliyey wuxuu ku yihi sheekh walaa yasixu ma ansaxayo min almaxjuuri calayhi shaksigii la xayiray lisafahi liajli safahi dabaalnimo darteed shaksigii loo xayiray tasarufuhu shaksigaas maxjuuri calayhga tasarufkiisu ma ansaxayo في maali maalka dhexdiisa inuu ku tasarufo ma ansaxayso falow ishtaraa shaya qofkii maxjuuri calayhiga hadduu wax soo iibsado waa qofkii iibka loo diiday waxbuu soo iibsaday watalifa shaygii uu soo iibsano gacantiisuu ku talfay falaa damaana calayh shaksigaas maxjuuri calayhiga dushiisa wax damaanoo ah ma laha hormaalkii si iyo waxba kuu raacana mayo cid u raacan karta ma jirto falow ishtaraa hadduu soo iibsado maxjuuri calayhigii shay-an shay hadduu soo iibsado watalifa shaygiina uu talfo falaa damaana calayhi shaksigaa dushiisa wax damaana ma aha walow bacda rushdihi xataa markuu rashiid noqdo oo balaayadan fasaadkan uu ka baxo oo nin fiican oo toosan uu noqdo xataa markaas looma raacan karo waxaa leeyay markii hore maxaad ula mucaamalootay nin iska safiiha maxaa kuu geeyey mucaamaladiisa laakiin daahiran laa baatinan ibn xajar wuxuu leeyahay sida daahirka waxba looma haysto sida hadda muuqata waxba looma haysto laakiin laa baatinan baatinka markii la yidhaha umuur alaakhira markii la yidhaha waa loo haystaa umuur alaakhira haddii la yidhaha waa loo haystaa leanna waxbuu ninkani talfiyey qof kale uu ka iibsaday oo baayiciina hadhow uu ka gudsan lahaa ayuu talfiyey kamaa nasa calayhi shaaficiyu sida imaamu shaafici uu caddeeyey radia allahu tacaala canhu fi lummi kitaabkiisa umka ah siduu ku caddeeyey وذلika لأن الbاaعa qofka wax ka iibsaday ayaa salladahu ku saliday calىa itlaafihi inuu asagu wax talfiyo asaa u ogolaaday bibaycihi lahu maadaama asagu wax ka beeciyey wain jahila baayicu jaahilba ha noqdo hadduu rabo litaksiirihi maxaa yeel isagaa gabood falay oo xadgudbay kama taqarara sida sugnaaday asagaa xadgudbay inuu iska baaray ahayd qofka wax ka iibsanaya war xaalkiisa inuu iska fiiriyo hadduu maxjuuri calayhi yahay inuu ka fogaadaa la rabo haddii marka wixii ay ku dayacmaan waxba kama gudsan karo ويصح waxaa أنصحaya إقراarه إقrاaر السفيiهi kii سفيiha ahaa oo dabaalkii qirashadiisii way أنصحi بالxadi hadduu xad isku qiro waa أنصحi والqiصاaصi qiصاaص hadduu isku qirona waa أنصحi وaطلاaquhu furiinkiisii naagtii uu qabay inuu furana waa أنصحi وakhulcuhu khulciisina waa أنصحi masaaئilkaasi way ka أنصaحaya taصarufka maaligaaha loo diidanya hantida inuu ku tasarufo laakiin waxyaalahan sheekhu sheegay sharci waa u ogolya wayasix waxaa ansaxay iqraaru iqraaru maxjuuri calayhi maxjuuri calayhigii qiritaankiisii waa safiihii maxjuuri calayhigi kii dabaalka ahaa qirashadiisii way ansixiyo bilxaddi xad inuu qirto xad inuu qirto maxaa loola jeedaa wax lagu xadayo ayuu qirtayoo maalan wuxuu yidhi waan sinaystay waan sinaystay yidhi haddii xadkii sinadaa laga oofay hadduusan guur soo marinna boqol karbaashaa lagu dhufan hadduu guur hore usoo marona dhagaxa nafta looga qaadi iqraarkiisuna waa ansaxahay ee lama dhahayo qofkan waa safiihe iqraarkiisa naga dhaafa waa sinaysa duul oo iska safiih u dhimo lana qofkan caqli waa joogaa laakiin waxaan laga hayn salaaxuddiin walmaal salaadii iuusan ku toosnaynoo maalkii haddii la yidhaha wax soo iibso maalkiisuan xayiranayno maalkiisuan xifdisanayn laakiin caqli waa joogaa marka hadduu xuduud isku qiro waa laga oofinaa xadku walqisaasi qisaasna iqraarkiisu waa ansixiyo hadduu qisaas isku qiro oo qisaas muxuu qoray ninaan dilay hallay qisaasu yidhi war qofaan dilay hallay qisaaso waa la qisaasi markaas wa dalaaquhu furiinkiisuna waa ansixi islaanuu qabay qofkii safiiha ahaa islaantiiyuu furay war waa safiihe safiih wax kama furmaan ma dhahayno dalaaqu saxiix dalaaq waa ka ansixi wa khulucuhu khuluciisiina waa ka ansixi khuluca ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye waa adalaaqu biciwad khuluca waxaa weeye waa islaanta in lagu furo biciwad adoo hanti ka qaadanaya waa in dalaaqada laga iibsado islaanta kaasaa la yidhaha khuluc dalaaqada in laga iibsado khulucaa la yidhaha marka khuluciisana waa ansixiyo islaantii wuxuu yidhi war waan ku furiye haddii boqol dollar isii waan ku furay dalaaqadiibu ka iibsan waa saxiix laa qabduhu ciwadahu laakiin shaarixu wuxuu ku leeyahay lacagta inuu qibdoodo looma ogola islaamtu lacagta markii ay dhiibayso dalaaqii markuu ka iibsaday weligiisa uu dhiibaa la leeyahy waa nin maalkiisi laga kontaroolayo nin maalkiisi laga kontaroolayo wayo ilaa tasaruf maaliya looma ogolee waxaa la leeyahay maalkii boqolkii markay keento maalay weligiisa ku dhiib ku wareeji weligiisa wahuwa midkan rashiidka ah wahuwa midkan safiiha ah wahuwa shaksigan safiiha fi lcibaadati cibaadada dhexdeeda xaal uu ahaaday ka rashiidi qof toosan uu la mid yahay xagga cibaadada waa ka ansaxaysa kii iska safiiha ahaa hadduu salaad iska tukado oo iska soomo oo waxuu samaynayo wardigiisa iska akhristo qur-aankiisa iska akhristo ma la dhahayo waa safiiha yaan wax loo qorin hadduu tasbiixsado iyo tasbiixdii iyo qur-aankii iyo ictikaafkii masaajidda iyo lama la dhahayo waa safiiha cibaadada waa ka xayran may cibaadada kama xayr rashiidkii uu la mid yahay wa weliyu sabiyi sabiga mas-uulkiisa qofka sabigaa waxaa mas-uul ka ah iyo walmajnuuni kii waalnaa waxaa mas-uul ka ah abuuhu abuu kullin minhuma mid walbo oo labadooda ka mid a aabbahood ayaa weli ka ah ثuma aabba haddii la waayo jadduhu awowgii jaddu kullin minhuma mid walbo oo labadooda ka mid a awowgiis ayaa mas-uulka ah ثuma haddii la waayo awowi wasiyuman shaksi kuwii uu la dardaarmay ayaa mas-uulka ah shaksigaasoo ta'akhara mowtuhu shaksigaa mowdkiisu uu dib maray shaksigaasoo minhumaa min alabi waاljaddi aabbihii iyo awowihii ka mida ثuma haddii qofkaa lala dardaarmay la waayo asuldaanu ninka suldaanka ah ee madaxda ah ayaa mas-uul markaas ka noqonay halkan wuxuu rabaa sheekhu inuu ka caddeeyo yaa horta saqiirka iyo qofka waalan yaa mas-uulka ah oo hantidiisa gacanta ku hayra qofka waalan iyo qofka saqiirka ah hantidiisa yaa gacanta ka haynayo oo gacantiisa ku kontaroolaya wuxuu ku yihi sheekhu weliyu sabiy saqiirka mas-uulkiisii iyo walmajnuuni iyo qofka waalan mas-uulkiisii abuuhu aabbihiisu abuuhu kullin minhuma mid walba labadoo ka mid a aabba hantidii gacanta ku hayray aabbaha haddii carruurtiisii saqiirkii yaraa oo isagu markaa uu dhalay ayaa wax dhaxlay dhaxaluu helay dhaxalka jihooyin badan uga iman hooy hooyaa dhiman karta walaalihiisaa dhiman kara wax ka dhaxli kara odagoo kaliya haddii lama dhaxle dad badan oo dhaxal ka heli kara odayga waa noolyahay haddana dhaxal waa helay ثuma jadduhu aabba haddii la waayo awowgiisu ثuma jadduhu jaddu kullin minhuma mid walba oo sabigii iyo majnuunkii ka mid a awowgiis haddii aabba uusan joogin awowi ayaa markaa yeelanaya ثuma haddii la waayo awowi wasiyuman shaksi kii uu la dardaarmay ayaa mas-uul noqonaya shaksigaasoo ta'akhara mowtuhu shaksiga geeridiisu ay dib martay shaksigaasoo minhumaa min alabi waاljaddi aabbihii awowihii ka mida haddii labadoo aabbana uusan joogin awowana uusan joogin aabbaha iyo awowaha kii dambeeyey oo geeridiisu dambeysay kii uu la dardaarmay aa mas-uul noqonaya hadduu maalan aabbihii hor dhintay oo awowa uu joogo awowa qofkii uu la dardaarmay oo uu yidhi war haddaan dhinto carruurkaas mas-uul adigaan kaaga dhig kaasaa mas-uul noqonaya markaas hadduu aabba dhimasho dambeeyana aabba qofkii uu la dardaarmay oo uu yidhi war haddaan dhinto carruurka adaan mas-uul mas-uul adiga iga ah kaasaa mas-uul ka noqonaya ثuma haddii la waayo oo aabbana uusan joogin awowana uusan joogin wasina uusan jirin aلsuldaan wey markaas ninka suldaanka ah oo suldaanka maxaa loola jeedaa qaadilbeled waa beledka markaa la joogo qaaligiisii wey ayaa suldaanka loola jeedaa qaaligaasaa marka wuxuu ka noqonaa mas-uul walaa yatasarafu اlweliyu weligu ma tasarufo haddii marka intaasi la waayana maxay noqon aabbe yani waa la waayey caruurkii aabbe ma jiro waa dhintay awowa waa geeriyooday qof lagala dardaarmayna ma jirto qaalina hadduusan jirin see la yeeli oo xilli fawdaa laysaga jiro xilli fawdaa weyo qaali wax kala xukumaya oo awooddiisa iyo gacantiisu ay wax qabanayso oo daalimkii qabanaya ma jiro see la yeeli markaas xoolaha sabiga iyo majnuunka waxaa gacanta ku dhigaya oo weli u noqonaya sulaxaa u muslimiin qof uun muslim oo caadil ah oo lagu kalsoon yahay ayaa markaas weli u noqonaya haddii qaali uusan jirin walaa yatasarafu اlweliyu weligu kuma tasarufi karo waa qofkii mas-uulka u ahaa qofka waalan iyo saqiirkii qofkii mas-uulka ka ahaa qofkaasi kuma tasarufi karo fii maalihi maali lmaxjuur qofkii la xayiray maalilmaxjuur maxaa loola jeeda waa saqiirkii iyo kii waalnaawe saqiirkii kii waalnaawe maxjuurka maalkiisa weligu kuma tasarufi karo ilaa bilmaslaxati maslaxo inuu uga tasarufo maahan waxaan maslaxo ahayn uguma tasarufi karo maxaa loola jeedaa ilaa bilmaslaxa ulajeedada waxaa weeye saqiirka markuu hantidiisa ku tasarufayo qofkii mas-uulka looga dhigo ama midkii majnuunka hantidiisa uu ku tasarufayo bishardi inay maslaxa ugu jirto maslaxa waa inay saqiirka ugu jirto ama qofka waalan maslaxa waa inay ugu jirto walaa yabiica ma gadi karo walaa yabiicu ma gadi karo walaa yabiicu wey meeshaa way godanta anigu iu kordhigo god wey sida saxda walaa yabiicu weligiina ma gadi karo caqaarahu caqaara almaxjuuri calayhi qofkii maxjuuri calayhiga ahaa hantidiisii maguurtada ahaa ma iibin karo ilaa lixaajatin liajli xaaja baahi darteed maahan aw amase kibdatin liajli kibdatin ama dheef darteed maahan dheeftaasoo daahiratin ee muuqata ulajeedada sheekh masaladan uu ka leeyahay waxaa weye hanti ma guurtaahuu leeyahay saqiirkii ama kii waalnaa oo mas-uulka uu ka ahaa hanti ma guurtaahuu leeyahay hanti ma guurtaa hadduu leeyahay hantidiisa maguurtada weligu ma iibin karo hantida maguurtada waa hanti qaali ah oo mar walbaba la rabo marjic inay u noqoto dib ugu laabto hadhow carruurku markuu weynaado oo uu qaangaaro inay marjic u noqdaa la rabo hantida maguurtada kama iibin karo ilaa lixaaja baahi inay timaado maaha xaaja inay timaado xaajada marka maxaa ka mida xaajada waxaa ka mida wax kale dee oo wax laga cunaa la waayo hantidiisa in loo iibiyo maguurtada ahayd mooye wax kale oo laga nafaqeeyo ama dhar loogu iibiyo ama waxbarashadii looga bixiyo waa la waayo marka iyadaa lagu laabo aw amase kibdatin ama dheef maahane dheeftaasoo daahiratin ee muuqata dheef maxaa loola jeedaa kibdada waa bimacnaa ribix faa'iide muuqataa ugu jirta haddii hantida boosaska loo iibiyo carruurka yarka ah oo faa'iidada muuqata maxay tahay yacni dhulkiiyaa kacay oo xilli fursad laga faa'iideysan karo ayuu weligii arkay fursadda waa uga fiicidinah oo dhulkii waa u iibina hadhow si uu dhul kale ugu iibiyo lacagta usoo hartana meel uu ugu dhigo haddii faa'iido weyn oo fursad dagan uu arko weligii waa u iibina hantidiisa maguurtada ah walahu wuxuu iska leeyahay weligii baycu maalihi maali maxjuuri calayhi maxjuuri calayhiga maalkiisii maalkaas gadidiisii ayuu leeyahay bicardin badeeca inuu ku gado waa leeyahay mu-ajalan xaal uu yahay mid la mudeeyey cardigaasi la mudeeyey limaslaxatin liajli maslaxa maslaxa ugu jirta darteed ayuu ugu gadi karaa badeeco wuxuu ku leeyahay sheekhu waxaa u bannaan qofkii weliga ahaye mas-uulka ka ahaa maxjuuri calayhigii maalkiisii inuu badeeca ugu iibiyo lacag keeshana waa ugu iibin karaa badeecana waa ugu iibin karaa oo maalan wuxuu iska lahaa geel iyo lo iyo hantiyuu leeyahay cunugii saqiirkaa ama kii waalnaa qofbaa marka wuxuu u yimid oo yidhi war neefkaaga geela ah gaari iga sii waa neefkii geelaahayo saqiirku iska lahaa gaari iigu bedel wey oo gaari aan kaaga iibiyey maslaxana ugu jirto agoonkii saqiirkii maslaxa ugu jirto hadday maslaxa ugu jirto badeeco waa u dhaafin karaa lacag kaashihu kaliya shardi ma ahan lacag kaashihu shardi ma ahan walah wuxuu iska leeyahay weligii baycu maalihi maalilmaxjuur bicardin badeeca inuu ku gado mu-ajalan xaaluu yahay weliba badeecadaas mid la mudeeyey limaslaxatin liajli maslaxa xataa badeecadu muddaha qaadato oo gaarigii ha yidhaaho bilka bacdi ayaan gaariga kuu keeni neefka geelaana isii hadday maslaxa ugu jirto saqiirka maslaxa hadday ugu jirto wa idaa baaca hadduu gado weligii baycan beec beecaasoo mu-ajalan ee la mudeeyey beec la mudeeyey hadduu gado hantidii saqiirka iyo kii waalnaa ashhadda waa markhaati sameeya markhaati waa inuu u sameeyo waa akhada weliguna wuxuu usoo qaadaa saqiirkii iyo kii waalnaa rahnan rahanna waa usoo qaadaa si hantida agoonta loo ilaaliyo iyo hantida dadka waalan si loo ilaaliyo rahanna waa usoo qaada beec mu-ajaluu gaday hantidiisii saqiirkii uu iibiyey weligii beec mu-ajaluu gaday oo lacagta xilligaasaan kuu keeni ayaa la yidhi beec mu-ajala markuu gaday waxaa shardi ah inuu markhaati u sameeyo markhaati inuu u sameeyo laga maarmaan wey waa waajib ixtiyaadan limaali sabiil iyadoo loo dadaalayo oo la xaq dhowrayo oo la ilaalinayo saqiirkan hantidiisa waa inuu markhaati u sameeyo waa akhada wuxuuna soo qaadi rahna rahanna waa u soo qaadi weliba haddana rahanna keenuu leeyahy beec mu-ajala hadduu gaday oo lacagtii aan gacanta lagu hayn war rahanna keen oo rahantaa haddii aad yacni deynkii aad keeni weyso wax lacagta laga sii goosto oon sii iibsanno keen wey wayaakudu wuu qaadi karaa weligu lahu lilmaxjuuri calayhi maxjuuri calayhiga wuxuu u qaadi karaa bishufcati shufca waa u qaadi karaa in kaana lahu haddii maxjuuru calayhiga uu u sugnaaday fiiha fi shufcati shufcada dhexdeeda maslaxatu haddii shufcada maslaxa ugu jirto shufcada ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye waa tamalluk ijbaari milkin oo qasaba wey milkinta qasabka ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye maalan saqiirkan iyo nin kale saqiirkan iyo nin kale ayaa waxay isla lahaayeen boos boosay isla lahaayeen ninkii kale booskiisii qeybtiisii waa iibsaday saqiirkiiyaa meeshii ku soo haray saqiirkii marka muxuu xaq u leeyahay masale waxaa jirta sharcigu oo qofka adiga booska kula lahaa hadduu qeybtiisii iibsaday sharcigu wuxuu xaq kuu siiyey ninkan booska la wareegay inaad tiraa lacagtiisa waa kuu celin anaana booskii o dhan la wareegay shufca la yidhah masaladaas marka weligu saqiirkii shufco waa usoo qaadi karaa hadday maslaxa ugu jirto maslaxa hadday ugu jirto shufco wuu usoo qaadi karaahoo qofkii saqiirka booska la lahaa qofkii qeybtiisii iibsaday qof kaluu ka iibsaday weligii marka wuxuu leeyahay war anaa la wareegi booska dhammaantiis lacagtana anaa kuu celinaya wuu dhihi karaa weligii haddii maslaxa ugu jirto in kaana lahu lilmaxjuuri calayhi maxjuuri calayhiga fiiha fi shufcati shufcada dhexdeeda maslaxa hadday maslaxa ugu sugan tahay wayuzaki waa ka zakeeyaa weligii maalahu maala almaxjuuri calayhi maxjuuri calayhiga maalkiisa zakada waa ka bixina waa waajib zakada inuu ka bixiyo waajiba wayunfiqu waa nafaqayaa waa biilaa weligii calayhi cala almaxjuuri calayhi maxjuuri calayhiga dushiisa bilmacruufi shay macruufkiisa la yaqaan uu ku biilaa hantidiisana waa ka biili laakiin marka la leeyahay waa ka biili macruufaa la rabaa macruuf maxaa loola jeedaa waa inuusan ku xadgudbin yacni wax ziyaado ah badraannimo ah waa inuusan u samaynin waa inuusanna nolosha ku ciriirin dee hadduu nolosha ku ciriiriyana lama ogola waa xadgudub wax ziyaada inuu maaragta usoo iibiyana lama ogola si dhexdhexaada nolol dhexdhexaada inuu ku biilow faida dacaa hadduu sheegto maxjuuri calayhigi bacda buluuqihi waa maxjuur calayhigii saqiirka ahay bacda buluuqihi buluuqi sabiil saqiirka qaangaaridiisii ka bacdi cala alabi aabbihii hadduu ku sheegto iyo waljaddi awowihii beycan beyc hadduu ku sheegto beycaasoo bikayri maslaxatin maslaxa la-aan ah wuxuu yidhi aabbahey iyo ama awowahey beyc maslaxa la-aanhay sameeyeen hantideedii iga gadeen iyadoona wax maslaxa iigu jira dhulalkii aan lahaa iyo gawaaridii aan lahaa wax maslaxa iyagoon fiirin ay iga iibiyeen saqiirkii ayaa dacwoonayay markuu qaangaaray ka bacdi saqiirkii ayaa dacwoonayay markuu qaangaaray ka bacdi ilaa waa iska tuhmo badan yahay saqiirku mar haddii maaragtaa laasiyama hadduu agoon yahana kuma jirto agoon koriyaa la yidhi haddana maaragtaa ka dhaaro hantidiisa inaadan cunin ama aabbihiis aadan dilin saasay soomaalidu yidhaahda agoonka kori markuu qaangaarana uga dhaaro aabbihiis inaadan ka dilin waxaa laga yaabaa inuu xataa kugu tuhmaysto yidhi aabbahay adigaa iga dil markuu weynaado waa iska tuumo badan yahay agoonku waa iska miskiin marka markuu qaangaaray ka bacdi ayuu saqiirkii wuxuu ku sheegtay aabbihii ama awowihiisu wuxuu ku sheegtay baycan bikayri maslaxa aabbow hantidii aan walaalkay ka dhaxlay ama hooyadii aan ka dhaxlay waad beecisay wax maslaxa ah adigoon fiirin maslaxa ay ugu jirto ama awowihiisaa ku sheegtay lam yusadaq saqiirkaas qaangaaray ma loo rumaynayo dhaartiisa lawaa qaangaaro hadda uu dhaaran karaa ma loo rumaynayo dhaartiisa liannahu macquul ma ahan sharciga markii la fiiriyo aabbe inuu caruurkiisii waxaan maslaxa ugu jirin maalkiisii ku sameeyo caqligaa diiday sharciguna waa diiday awoowe caruurkii inuu hantidiisii iibiyo maslaxa la-aanna uu ku iibiyo sharciguna waa diiday caqliguna wuu diiday marka ma loo rumaynayo boqol dhaar hadduu dhaarto ma loo rumaynayo wain iddacaahu laakiin hadduu sheegto saqiirkii markuu qaangaaray ka bacdi indacaahu muxuu sheegtay hu albeyc bikayri maslaxa beyc maslaxa la-aanhu ku sheegtay cala alwasiy kii lagala dardaarmo aabbihii ma ahan awowihiina ma aha qofkii lagala dardaarmo wuxuu ku sheegtay beyc maslaxa la-aan ah iyo waqayim alxaakimi xaakimka wakiilkiisii qayimka waxaa weeye waa qof xaakimku soo diray oo u yihi saqiirka maalkiisa adigu gacanta ku hay qofkaas wuxuu ku sheegtay beyc bilaa maslaxa ah sudiqa saqiirkii qaangaaray oo baaliq ahaa waa loo rumay biyamiinihi dhaartiisaa loo rumayno tani macquul midani macquul kii wasiga ahay oo lagala dardaarmo wuxuu yidhi ninkan lagala dardaarmay oo inuu aniga maalkayga xanaaneeyo lagala dardaarmay hantidaydii oo dhan waa iibiyey bikayri maslaxa ama ninkii qayimka ahay oo xaakimka ama suldaanku uu mas-uulka uga dhigay ayuu wuxuu ku dacweeyey beec bikayri maslaxa inuu hantidiisii uu ku iibiyo dhaaraa laleeyahay hadduu dhaartana iska keenaa laleeyahay hantidii soo celiy wallahu subxaana wa tacaala